waxaan cadowga in oon ilmaheenna iyo hooyooyinkeen iyo abayaalkeen iyo ceelasheenna ka ceshano waa waajib maanta haddii aad mataqaanaa aad nafteena ka dhiibteen naftu bilaadanka waxa ugu qiimo badan naftiisa inuu dhiibo oo dhiigiisa u huro laakiin aan hurayna mataqaanaa waa ciiddeenna quruxda badan iyo dadkeena aan hurayna hadda annaga meesha howlgelin iyo howla u nimaadnay shaqaan noqonaynaa marka waa inaas baranno is aragno tariiq aad barataan kadib wixii taakulan u baataan wixii mataqaanaa maaragtay dhiig joojin iyo daawo ah hadda wixii ka dambeeya ciidamada say u qaataan u qaadanaysa haddii allen taliyaha xoogga iyo baanduulis waxay nagu soo amreen in mataqaanaa wax kastoo taakulan u baataan ee idiin soo maraa ciidanka sacaddaa laga bilaabo ciidanka iyo annaga adinka waxaan kalanaa male dhiiggeenna deefteenna meesha wax ku cunayno raastan qaadanayno isla qaadanayno isla dhimanayno bacdamaa aad dal aqoon tihiin oo dalka naga aqoon badan tihiin annaga waxaan naqaanaa kaarta laakiin adiga geedgeedin oo taqayn laga yaaba laakiin marka aan naqshada feeshkeliya ma kara meesha aan joogo hadda aan garan karaa ma garan kara marka qofka meesha ku dhashay asaa garan kara annaga marka indheheena noqonaysin waxaan noqonaysa mataqaana inkastoo hadda difaaci ku kala maqan tihiin hadda qaarkiin oo intiina meel aankaa joogta ay kalena oo soo arkayna insha allah